halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad naga dhagaysanaysaan magaalada washington
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelaysa shan iyo tobanka bisha juun sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo barta aan internetka ku leenahay ee v o a somaali com idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
idaacaddeena ku maqli doontaan waxaa ka mida dad rayida oo xalay lagu laayay magaalada gaalkacyo iyo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo jawaab deg deg ah ka dalbaday galmudug
runtii wax aad iyo aad looga xumaado waaye dad onosanti ama saakiin ah oo shaqaysanaayo oo daruufahoodii nolosha la tacaamulaayo in ayagoonan waxba galabsanin inta loogu tego deegaankoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen lagu dilo
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan qaraxyo ay dadku dhinteen oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho barnaamijyadii martida mikrofanka iyo caweyska washington marka horese ku soo dhowaada warkii dunida ugu yaraan toban qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dhowr iyo labaatan kalena ay ku dhaawacmeen qarax baabuur loo adeegsaday oo maanta ka dhacay aagaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho gaarigan ayaa qarxay iyadoo ay rasaas ku wadaan ciidamada ammaanka oo ka shakiyey isku nadeeyey inay joojiyaan mar uu marayay bar kontarool oo halkaasi ku taalla wariyaha v o eda magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa kusoo warramaya inuu arkay meydadka ilaa iyo toddoba qof oo yaalla halka uu qaraxa ka dhacay qarax kale ayaa isna ka dhacay meel ku dhow isgoyska nambar afar waddada aada eerboorka muqdisho qaraxaasi ayaa isna ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ciidamada ammaanka ayaa ka shakiyey gaarigan oo istaajiyey waxa ayna ka dejiyeen darawalkii saaraa ka hor inta uusan qarxin saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in darawalkii gaariga ay hayaan baarisna ay ku wadaan
toddoba askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen laba kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii baabuur ay la socdeen lala beegsaday meena la dhigay waddada dhinaceeda xilli ay marayeen inta u dhexaysa deegaanada qoraf xaraar iyo konton oo aada ugu dhow xadka ay kenya la wadaagto soomaaliya saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka guud ee magaalada wajeer ayaa u xaqiijiyey wariyaha v o eda ee magaalada gaarisa in isbitaalka galabta la keenay meydadka toddoba askari oo ka mid ahaa ciidamada la weeraray taliyo ka tirsan ciidamada booliska kenya oo lagu magacaabo hillary mutiambe ayaa wakaalada wararka ee a f b u sheegtay in baabuurka baabuur langaruser ah oo ay la socdeen koob iyo toban ka mid ah ciidamada booliska kenya lala beegsaday miino ma aysan bixinin faahfaahin intaasi ka baxsan hase yeeshee saraakiil ku sugan gobolka ayaa sheegay in ciidamada la dilay ay gaarayaan siddeed askari islamarkaana la la-yahay afar kale ururka al-shabaab ayaa sheegtay weerarka lagu dilay ciidankaasi ka tirsanaa booliska kenya
wararka ka imaanaya gobolada dhexe ee soomaaliyana waxay sheegayaan in xalay koonfurta magaalada gaalkacyo lagu dilay sagaal qof oo rayid ah ragga la laayay oo dhammaantood ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa maleeshiyo hubaysan ay ka soo qabqabteen guryahooda kadibna ay toogteen laba ka mid a ragga la dilay ayaa la sheegay inay ahaayeen walaalo sidoo kale ragga weerarka geystay waxay dhaawaceen laba qof oo kale maleeshiyada dadkan laysay ayaa la sheegay in dadkaasi rayidka ah ay kaga aargudanayeen dil xalay magaalada gaalkacyo loogu geystay sarkaal ka tirsan nabad sugidda galmudug oo lagu magacaabo cali dhiif kaasoo dilkiisa markii dambe uu sheegtay ururka al-shabaab saraakiisha ammaanka ee galmudug ayaa sheegay in dad lagu tuunsan yahay inay ku lug lahaayeen dilka sarkaalka iyo weliba dadkan rayidka lasoo qabqabtay dhinaca kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen oo dacadan ka hadlay ayaa muddo saddex maalmood ah u qabtay in maamulka galmudug ay kaga soo jawaabaan arrintan haddii kale buu yidhi ay iyagu jawaab ka bixin doonaan oo ay guddi u saareen dhowaan ayay ahayd markii afar qof oo ka soo jeeda degmada deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya oo ka shaqaynayay goob shinnida lagu xanaaneeyo ay rag hubaysan ku laayeen duleedka degmada dhuusamareeb hogaamiyaha hong kong kerry lam ayaa joojisay meelmarinta qodob sharci ah oo muran badan ka dhaliyay jasiiradda kaas oo dowladda shiinaha u ogolaanayay in loo soo gacangeliyo dadka dembiyada ku gala gudaha hong kong xeerkan sababay qayladhaanta iyo dibadbaxyo waaweyn oo toddobaadkan ruuxay hong kong kadib markii ay boqolaal kun oo ruux ay sameeyeen mudaaharaadyo ay ku diidan yihiin faragelinta dowladda shiinaha ee amuuraha hong kong shir jaraa-id oo ay ku qabatay magaalada hong kong ayay kerry lam sheegtay in ay hakisay xeerkan islamarkaana aysan hadda ku tala jirin in ay qabato ama ay waqti u qabato ka fikiritaanka in ay dib ugu gudbiso golaha sharci dejinta horjoogayaasha dadka dibadbaxyada ka wada hong kong ayaa markiiba diiday go-aanka lam uguna baaqay inay iscasisho laasho xeerka qaska ka dhaliya hong kong islamarkaana ay raaligelin ka bixiso gacanta adag ee ciidamada booliska u adeegsadeen dadkii mudaaharaadayay banaanbixii arbacadii hore ka dhacay hong kong ayaa ahaa kii ugu weynaa tan iyo sanadkii kun iyo sagaal boqol toddobiiyo sagaashankii axadda birito ah ayay sidoo kale dadka reer hong kong isu ballansadeen banaanbax kale oo ka dhan ah maamulka jasiiradda hong kong hong kong ayaa ka tirsan shiinaha balse ku naalooto maamul iyada u gaar ah oo ka madax bannaan dowladda shiinaha
warar ku saabsan qaraxa magaalada muqdisho ayaa noo soo socda balse aan ku horumarno wararka ka imaanaya gobolada dhexe sidii a warkabaad ku maqlayseen ayaa sheegaya in xalay koonfurta magaalada gaalkacyo lagu dilay sagaal qof oo rayida raggan la laayay oo dhammaantood ka soo jeeda gobolada koonfur galbeed iyo hirshabeelle ayaa maleeshiya hubaysan ay ka soo qababteen guryahooda kadibna ay toogteen laba ka mid a ragga la dilay ee la sheegay inay ahaayeen walaalo sidoo kale ragga weerarka geystay waxay dhaawaceen laba qof oo kale wariyaha v o eda uga soo warramo gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray maleeshiya beeleed hubaysan ayaa xalay fiidkii magaalada gaalkacyo dilwadareed ugu geystay sagaal ruux oo rayida ah laba kale oo dhaawacana la dhigay isbitaalka koonfureed ee gaalkacyo kuwa oo sida la sheegay lagala soo baxay xaafadihii ay ka deganayeen daanta koonfureed ee gaalkacyo taliyo ku-xigeenka ciidanka booliska dowlad goboleedka galmudug gaashaanla sare cabdi jaamac cabdulla xabeeb ayaa sheegay in dadka dhintay dhammaan ay kasoo kala jeedeen deegaanada maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed ee soomaaliya islamarkaana ay ciidanku wadaan baaritaano sidii wax looga qaban lahaa cid walba oo qeyb ka ahayd dilalkii xalay ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
waxaan marka hore uga tacseynayaa maamulada ay ka soo jeedaan hirshabeelle iyo koonfur galbeed waxaan leedahay samirga iman allah naga siiyo dhammaantaya way naga wada dhinteen dad aan caqligooda ehel u ahayn baana waxaa geystay waxaan leenahay ayagana jannadii allah ka waraabiyo eheladii ay ka soo jeedeenna samir iimaan allah ka siiyo dhammaantood sargaalka dhintana waxaan leeyahay isagana jannadii allah ka waraabiyo asagana gacan ka xaqdaran baa dishay dhammaantoodna waxaan rajaynaynaa haddii alla idmo in muxuu ahaay ay la dabageli doono oo aan dabagal ku samayno oo wixii shilalkaa geystay jawaab cad laga bixiyo haddii nafta alla noo daayo waxaan rabnaa muxuu ahaayey waxyaalaha sidaa u dhacay maamullada inaan uga tacsiinayna mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad wixii dhegaystayna aanu dabagal ku samayno haddii alla idmo dadkan reer galmudug bay ahaayeen raalli kama nihin wixii xala dhacay waxaan raalli ka noqon karna ma aha sargaalka dilkiisa raalli lagama noqon karo kuwa ka horreeyaa la laayey in inta la laayo lagu badbaado raalli lagama noqon karo ayagana in inta la laayo la sugo raalli lagama noqon karo dhammaantood tale iyo go'aan iyo mas-uuliyad baa ka soo bixi doonta duqa degmada gaalkacyo dhanka galmudug xirsi yuusuf barre ayaa sheegay in dadka la dilay ee ahaayeen kuwa deegaanka deganaa muddo dheer islamarkaana aan laga hari doonin dadkii ka dambeeyey dilkooda waxa uu sidoo kale tilmaamay in gaalkacyo ay ku sugan yihiin ciidamo fara badan dilalka dhacayana aan loo dulqaadan doonin dadkaani waa dadkii nala noolaa ilaa iyo labaatan sano ka badan oo dadkan ku milmay aad iyo aad baan uga xunnahay wixii dhacay eheladoodii iyo maamullada ay ka soo jeedaanba waa uga tacsiyeynaynaa samir iyo iimaan allaha naga siiyo dadkii dilayna sidaa looga hari maayo waa la dabagelhayaa in lasoo qabtaanaan rajaynaynaa waxaan rabnaa in meydka la aaso waxaan rabnaa in laysku yimaado oo odayaashii iyo maamulladii iyo shir markaa kabacdi iyo sidii wax loo xallin lahaa iyo sidii dadkii wax geystay looga daba tegi lahaa in aan galno markaa kabacdi mar labaad iyo mar saddexaad waan ka tacsiyeynayaa geerida foosha xun oo dhacday waxaan rabaa ciidamada reer galmudug magaaladan magaalo yar weeye ilaa kun iyo shan boqol oo hubaysan baa joogta habe walba in qof la dilo oo lagu badbaadaana sax maaha waxaan leenahay amniga ha la sugo amniga dadka shacabka ha la sugo sidaani si sax ma aha kuwii ciidamadu ay qabteen waxaan rabaa inaan caddeeyo way xiran yihiin baaritaan bayna marhayaan qofkii dembi lena haddee dembi buu yeelan doonaa qofkan dembi lahaynna waa la sii daynaya gacan ammaanu ku jiraa sheekh muxuudiin sheekh yuusuf barre oo ka mida culimmada gobolka ayaa v o a uga warramay kulan culimmada ay ka yeesheen dhacdadii xalay waxa uu mas-uuliyiinta maamulka galmudug ee gobolka ka dalbaday sidii cadaaladda loo horkeeni lahaa koocihii ka dambeeya dilka dadka rayidka ah waxaanu aad iyo aad u dhaleecaynaynaa waxaan aad iyo aad uga soo horjeednaa waxaan aad iyo aad u xumaynaynaa dhacdada gaalkacyo ka dhacday ee sharciga islaamka ka soo horjeeda ee dhaqanka wanaagsan ee bani aadamnimada ka soo horjeeda ee dhaqanka wanaagsan ee soomaalinimada ka soo horjeeda culamaadudiinka gobolku si deg dega ayay arrintaa iskaga arkeen waxayna soo jeedinayaan dadkii falkaa geystay ayadoo kaydkii ilaahay jalla wacalaa uu u dhigay waciidkii iyo hanjabaaddii ilaahay u ballan qaaday ay meeshooda u taallo maamulka iyo dadka waxgaradka ah ee deegaanka jooga tilaabo munaasiba inay qaadaan haddaynan tilaabo munaasiba ayna qaadin ilaahay wuu kula xisaabtamayaa mas-uuliyadda ay hayaan ilaahay wuu kula xisaabtamayaa waxa dheeraadka ah ilaahay uu siiyey sidaasaanu u soo jeedinaynaa uguna baaqaynaa soomaaliya meelay joogto xumida in layska kaashado oo laysugu tago xumida in layska celiyo wanaaggana laysku kaashado oo gacanta laysku qabsado dadka taagta daran ee ducafada ah eeee tabarta aan lahaynna meel ay joogaanba inay badbaadaan loona hiiliyo laysna garab taago ayaanu ku baaqaynaa dilkan dadka rayidka ah ayaa yimid ka gadaal markii xalay bartamaha magaalada gaalkacyo lagu dilay cali tahliil cadceed oo ahaa sargaal ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda soomaaliya qeybta galmudug waxaana dilka sagaalka ruux loo aanaynayaa inay geysteen maleeshiyaad ku hayb ahaa allaha u naxariistee sargaalka la dilay dadka dhintay iyo kuwa dhaawac ayaa dhammaan ahaa dad kasoo kala jeeda deegaanada maamulada hirshabelle iyo koonfur galbeed waxaana dilkan uu noqonayaa kii labaad oo toddobaad gudihiisa ka dhaca deegaanada maamulka galmudug ee loo geysta dad rayida oo kasoo jeeda qeybo ka mid a gobolada koonfureed ee soomaaliya cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo dhinaca kalena madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo dhacdadan ka hadlay ayaa muddo saddex maalmood ah u qabtay in maamulka galmudug ay kaga soo jawaabaan arrintan waxaana uu sheegay in ay guddi ay u saareen madaxweynaha koonfur galbeed oo ka hadlayey baydhabo ayaa hadaladiisii waxaa ka mid ahaa
runtii wax aad iyo aada looga xumaado waaye dad onosanti ama saakiin ah oo shaqaysanayo oo daruufahoodii nolosha la tacaamulayo in ayagoonan waxba galabsanin inta loogu tego deegaankoodii iyo guryahoodii iyo meeshii ay deganaayeen lagu dilo aad iyo aad baan uga xunnahay wax loo dulqaadan karana maaha waa ka tacsiyeynaynaa maamulka galmudug odayaasha dhaqanka galmudug siyaasiyiinta galmudug intaba waxaan ka rabnaa oon uga fadhinaa dhacdadii labadii dhacdo oo galmudug ka dhacday labadiiba inay naga soo siiyaan jawaab degdeg ah dadkii falkaas geystay oo dadkaas masaakiinta ah dhibaateeyey inay jawaab degdega naga siiyaan oy cadaaladda geeyaan oon aragno sida ay u dhacday arrintaas sida ugu dhaqsaha badan waxaanan ka filayninna ay tahay si kastaba ha ku timaado waxaan uga fadhinaa inay jawaab degdeg ah naga soo siiyaan arrintaas oo ay yidhaahaan saa ciddii waxaan suubisay ay noo soo sheegaan ay gacanta ku qabtaan oo ay soo saaraan maxkamad sida ugu dhaqsaha badan annaga maamul koonfur galbeed ahaan waxaan suubinnay oon ku dhawaaqnay guddi deg deg ah oo arrintaas ka shaqaynaayo oo sida ugu dhaqsaha badanna meesha u tagaayo oo ogaanayo meeshaas wixii ka dhacay oo isugu jira wasiirro iyo xildhibaanno yaan sida ugu dhaqsaha badan ugu diri doonaa hadduu ilaahay yidhaaho maamulka galmudug ugu dambayntii dadka reer galmudug ee gobolladaas joogo gobollada kaloo soomaaliyeed saa ogtihiin soomaaliya waxay qaadatay system federaal meel kasta oo joogto iyo nadaam federaal ahaa la suubiyey haddii aad qabtaan haybso xarig dil dhibaato aad ku qabtaan deegaanada kaleo soomaaliyeedu aad joogtaan maamulkiinnii iyo deegaankiinnii dib ugu soo noqda ka shaqaysta cidna ha ku eedaynina deegaanadiinna imaada jooga annaga maamul ahaanna waxaan ballan qaadaynaa inaan dibudejin idiin suubinno intaas waxaa dheer dadka reer galmudug oo aad la nooshihiin iyo dadka gobollada kale oo soomaaliyeed joogoo dhan oo aad la nooshihiin si nabada kula noolaada si nabada kula shaqaysta dadka dulmiilowyaalka oo shabaabka oo masiibada wada oo isku kiindiraayo iska ilaaliya dadka aad la nooshihiinna ka ilaaliya kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdilcasiis lafta gareen oo maanta ka hadlay magaalada baydhabo
weli waxaad naga dhegeysanaysaa magaalada muqdish ee magaalada washington haatanna muqdisho aan ku noqonno ugu yaraan toban qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen dhowr iyo toban kalena ay ku dhaawacmeen qarax baabuur loo adeegsaday oo maanta ka dhacay aagaarka isgoyska sayidka ee magaalada muqdisho gaarigan ayaa qarxay iyadoo ay rasaas ku wadaan ciidamada ammaanka oo ka shakiyey inuu isku dayey inuu jidgooyadaasi xuku maro qarax kale ayaa isna ka dhacay meel ku dhow isgoyska namber afar wadada aada eerboorka muqdisho qaraxyadaasi ayaan ka waraystay wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle
waa mahadsan tahay qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada amniga gaar ahaan bar kontarool oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada iyo aqalka xarunta golaha shacabka ee sayidka loo yaqaan gaarigan la sheegay inuu ka buuxo waxyaabaha qarxa waxuu ka yimid sida ilaah amnigu ay sheegayaan dhanka degmada howlwadaag wuxuuna si fool kusoo dhaafay kontarool ay ku sugnaayeen ciidamada kadib rasaas ay ku fureen ciidanka ilaalada madaxtooyada ku sugnaa kontaroolka sayidkana sidoo kale rasaas ay ku fureen taas ayaana keentay in gaariga uusan gaarin kontaroolka gaar ahaan halkii la ilaalinayay wuxuuna markii dambe ku qarxay meel aan kontaroolka ka fogeyn halka loo yaqaano sayidka gaar ahaan intuu dhakayso kaano shidaalo hees lagu magacaabo iyo xarunta ama kontaroolka laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada iyo xarunta golaha shacabka meeshaas aan aada uga fogeyn wax khasaaro oo ka dhashay qaraxaasi khasaaraha ugu badan ee qaraxan uu saabuq u ahaa gaariga waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyo ku qarxay meel aada loo ilaaliyo marka loo eego amniga muqdisho gaar ahaan asaastar xarunta golaha shacabka iyo sidoo kale kontaroolkan weyn ee laga ilaaliyo mid kamid a dhabayaasha madaxtooyada gashe loo yaqaan sayidka marka sideed qof ayay dhimashadu sheegayaan halka dhaawacna saddex iyo labaatan qof uu yahay waana wakti hore marka loo eego xoogaha hay-adaha amnigu ay bixinayaan inkastoo dowladdu aysan si faahfaahsan weli aysan arrinta kaga hadlin sidoo kale qarax ayaa ka dhacay halka loo yaqaan dhabaha lamber afar ee laga ilaaliyo garoonka aadan cabdulla cusmaan qaraxaas waxaa la sheegay inuusan khasaaro weyn geysan marka laga reebo burbur soo gaaray goobo ganacsi oo halkaasi ku yaalaya hoteelo iyo dhaawac la sheegay in qofkuu soo gaaray qaraxyadan markay dhacayeen baarlamaanka maxaa ka socda muxuu ka hadlayay fadhiga golaha maanta waxaa looga hadli lahaa akrinta arrin la xiriirta qorsheynta marka laga hadlayo iyo miisaaniyado socda iyo arrin wasaaradda maaliyadda la xiriirto ahayd laakiin kooram la-aan ayuu u baqda fadhiga maanta oo maysan suuro gelin balse xildhibaanadu fadhi gaara oo arrintaa quseen ay kaga hadleen waxaa aada looga hadlay arrintii la xiriirtay magaalada gaalkacyo oo sagaalka qof lagu dilay waxaa aada uga hadla xildhibaanada golaha shacabka waxay sheegeen inay tahay arrin laga xumaado laakiin fadhiga markuu soo idlaado oo guddoonku soo qoray oo markii lasoo baxay ahee saxaafadda iyo xildhibaanada golaha ay kasoo baxayeen oo halkaas markii intaanan fadhiga gudaha laga soo dhammaan oo saxaafadan kamid aha intaan banaanka lasoo istaaginba qarax ayaa dhacay rasaas xoogla ayaa ka horreysay qaraxa ka hor kadibna qaraxaas ayaa dhacay marka waxay ahayd xilli baarlamaanka uu kasoo baxayo fadhiga
waa hagaag dhegeystayaal kaasina waxa uu ahaa wariyaha v o e da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle oo sida aad maqlayseen baa ka warbixinaya qaraxyadii maanta ka dhacay magaalada muqdisho halkaad kala socoteenna waa v o a haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofonka ridwaan xaaji cabdiweli ayaa inoo haya
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa brofesor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika kuna sugan magaalada nairobi kusoo dhowow barnaamijka brofesor cabdiwahaab waa dhowahay ridwan aad baan u dhowahay waa mahadsan tahay maalmahanba shirar ayaa ka socda magaalada nairobi oo qaar ka mid ah madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay isugu yimaadeen waxaa dheer intaas xildhibaano iyo siyaasiyiin shirkan waxaad moodaa inuu ku soo beegmaya iyadoo diblomaasiyadda iyo siyaasadda labada dale kenya iyo soomaaliyana ay tahay mid weli kor usii kacaysa marka sidey wax kuula muuqdaan horta waxaa loo baahan yahay yani dadka soomaaliyeed inay horta qarannimadooda iyo maaragtay iyo wanaagooda ay ilaashadaan waxa weeyaan laba arrimood way dhacday mid waxa weeye dowladda dhexe waxay ku guuldaraysatay inay nimankan micnaha maamul goboleedu ay la heshiiso qanciso la fadhiisato waxa ay tabanayaan ay weydiiso kadibna waddanka masiirkiisa iyo maaragtay iyo mustaqbalkiisa ay kawada hadlaan oo markaa wax un meel isloo dhiga arrimaha isku haystaan waxa asaasiga ah sida khayraadka qayb khayraadka la qaybsanayo iyo arrimaha macnaa doorashooyin intaba inay kala heshiiyaan ayaa ku wanaagsanayd waxaa ig waxaa runta taa idan la barbar socota in ayna iga qodooda runtii aysan doonin dalkii macnaa in laisku soo celiyo maxaa yeelay dowladda dhexe keliya mas-uul ma saarna mas-uulka ayaga laskooda wa saaran yahay yani waxa weeyaan nimankan hadda ya maamul goboleeda xukumaya ama jubbaland ha ka socdaan ama galmudug ha ka socdo ama meel kale ha ka socdo waajibka saaran waxaa dadka inay nafskooda waxa weeyaan inay dowladda nafskooda wax ay la heshiiyaan wax u bandhigaan ayaa wanaagsan lahay intay macnaha ukala dhuuman lahayeen dowlada shisheeye ama ay kala dhuum ama ama ay ukala dhuuman lahayeen wadamo kale taas harta ku wanaagsanayd waxaa marka meesha ka cad in labada dhinac macnaa aysan isu turaynin waxaa ka cad shicibka soomaalida aan loo turaynin waxaa meesha ka cad in macnaha dadka soomaalida aan loo turaynin marka waxa weeyaan haddii marka taa ay dhacday micnada waxa weeyaan dowladda dhexena way ceebaysan tahay ayagana way ceebaysan yihiin waayahay dowladda soomaaliya markaan eegno walaac aad iyo aad u fara badan ayay ka muujinaysaa shirkan ka socda nairobi horeyna shirar ayaa uga dhacay maxaa diida ayay kula tahay in maamulada iyo siyaasiyiinta ay dalka gudihiisa ku shiraan ayaan darada soomaaliya ayaan darada haysata micnaha siyaasiyiinta soomaalida ay kamid tahay inaysan isu tanaasuleynin inaysan isu turaynin in dalka micnaha yani masiirkiisa aan lagawada hadlaynin oo mar kasta micnaha markay iskhilaafaan ama khilaafsoo kala dhex gala ay kala dhuuntaan wadamada jiiraanka ah kuwa aaday ethoobiya iyo kuwa aaday wadamada carabta iyo kuwa kenya soo aadaba dhaqankan yani waxa dhaqan wuxuu soo jiranayo iska noqday oo micnaha waxa weeyaan soddonka sana soo dhaafnay ama yani intii la asaasay maamul goboleedo waa dhaqan runta ay lasoo baxeen weeyaan marka waxay doonayaan marka in ay cadaadis ku saaraan dowladda dhexe si marka yani waxa ay tabanayaan ay u qaadato kuwaana waxa weeyaan dowladda dhexe waxaa loo baahnaa in nimankan micnaha haddii ayaga yani waxa weeye ay la heshiin waayaan oo micnaha ay micnaha waxa ismaldhigi waayaan in qudo kale ay ka faaid ay ka faaidaysan doonto taa iyadan meesha way ka baxday tanafskadii waa ka baxday meesha waxayaa ridaano inaan lisu tanaasuleynin inaan lisu turaynin in dalkii micnaha loo turina meesha ka soocaya ka caddaatay in micnaha yani uu jiro failia micnaha micnaha leadershipka ka jira ayaa halkaa ka cad waayahay madaxda iyo siyaasiyiinta hadda ku shiraya nairobi marka la eego waxyaabo ay ku doodayaan ayaa jira laftooda inkastoo aad ka hadashay waajibaadka saaran labada dhinacba inay wada hadlaan oo arrimahooda ay xalliyaan laakiin haddana waxyaabaha ay ku doodayaan waxaa ka mid ah inaanay shirar ku qabsan karin soomaaliya gudaheeda oo culays fara badan la saaray taasna ay khasab ka dhigtay inay meel kale ku shiraan marka doodaas ma kula tahay mid macquul ah hadday dhab tahay oo micnaha waxa weeyaan aysan suurtagalba ahayn in dadka gudihiisa lagu shiro arrimo adnidatood ama yani inay si xodma xora aan la wada hadli karaynin waayaan daro weeyaan dowladda dhexe marka waxaa loo baahan yahay in micnaha ay la timaado furfuraan la timaado in yan aan la caburin qofka waxa uu qabo fikradda uu qabo inaan la caburin qofka fikradda uu qabo inaan la caburin micnaha waxa weeyaan xoriyatulqowlka qofka inaan lagugu caburinin haddii dowladda taa ay ay micnaha waxa weye runtii laga dareemo ama micnaha runtii xoriyatulqowl usan jirin ama micnaha meel lagu shira aynan jirin marka waxaa la oran karaya haddii warka say udhigayn ay sax tahay waxa weeye mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa marka ayaa dabay dowladda dhexe ayaa mas-uuliyadda gartay oo micnaha ummadii micnaha bedelkii isu keeni lahayd oo ay wada hadli lahaayeen oo xoriyata qolka la fasixi lahaa oo micnaha fikirka qofka uu cabiri lahaa loo fasixi lahaa in marka hadday caburiyaan natiijada marka dhalan karta noocan oo kale weyaan waxaa oo kale ayaa kasoo baxaya haddii laka ayna jirin haddii warka ay sheegayaan say udhig say udhigay aysan ahayn oo la dowladda waxay diyaar u tahay inay sidaa u furtay oo doonaysa inay la fadhiisto la fadhiisto ay doonayso oo ay doonaysa inay wax la mallika ay doonaysa laakiin ayagu ay ka biyadiidayaan micnaha loo baaqaayo qudo qudo kale ay u baaqayaan u gacan raadinayaan micnaheedu waxa weeye ayaga naftikooda qayb bay ka yihiin dhibka baasbeerka haystaqay bay ka yihiin taariikhdan way qori doontaa arrimaha kale oo muhiimka haddii aan su-aalo kale kaa weydiiyo waxaa ka mid ah in shirarka hadda ka dhacaya nairobi ama kuwii ka dhacay garowe ay waxyaabaha qaar ku eedeynayaan dowladda ay ay tahay inta badan inay leeyihiin dowladdii waxa ay diidan tahay inay naga qaybgeliso ama ay maaragta nagala tashato arrimaha qaarkood waxyaabo fara badan oo horey ay uga hadleenna waa ay jirtaa oo ay ka mid tahay inay dowladdu isku keli yeeshay marka laga hadlayo arrimaha dastuurka iyo hanaanka doorashooyinku ay u dhici doonaan waxaa kaloo hore ay uga hadleen maqaamka muqdisho waxay ka wada hadleen wadahadalka soomaaliya iyo somalilan waxyaabahaasoo dhan ay dowladda ku eedeynayaan marka dhinacaas marka la eego xaaladda soomaaliyana waa ka wareysaa iyo khilaafaadka muddaba soo jiray soo lama dhihi karo dowladda laftirkeeda waxaa muhiima inay dhagaha furto oo waxa lagu eedeynayo ay wax ka qabato si shirarka aanay uga dhicin mararka qaarkood meel ka baxsan dalkii waxaan shaki lahayn ridwanow dowladda naftirkeedu runtii inay mas-uulkeeda gaftay shaki mala taas maxaa yeelay haddii micnaha waxawey waxyaaba badan waxaa jira oo micnaha maamul goboleedyada dowladdu ay isla ogolyinaa jira marka waxaa laisla ogolyahay lasoo meeldhigo waxaa laisku diidan yahay waxa weeyaan muddo kalaa la dhigin karaa soomaalida waxay ohan jirtay gacmo geejira hoosaa loo dhaqaa yacni waxa weeyaan haddii yani ubucdii wadanka banaanka la keeno oo micnaha waxa weeya urkujinta wadanka banaanka la keeno oo ay noqoto micnaha yani in quwado kale laga gado oo ay noqoto quwado kale inay micnaha waxa weeye lala wadaago micnaheeda waxa wey waxaa meesha ka muuqda marka mas-uuliyad mas-uul mas-uuliyad xumaa meesha ka muuqata mas-uuliyad xumo ayaa dadka ka muuqata marka waxaa loo baahan yahay nimankan maamul gobolada naftikooda waxaa loo baahan yahay in dalkooda xil baa ka saaran dadkooda xil baa ka saaran wadankooda xil baa ka saaran in micnaha haddii ay wax tabanayaan waxa ay tabanayaan inay muddo kale micnaha yani ay micnaha waxa weye ay dhigtaan oo markaa dadka soomaaliyeed wax badan bay ka sugayaan kulmada ay yeelanayaan dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada wax badan bay ka sugayaan ha yani hawo badan bay ka qabaan in lagu najaxo micnaheeda waxa weeyaan in madax soomaaliyeed odayaal soomaaliyeed meel isugu imaaday wada hadlay haba yaraatee micnaha aan xataa waxba islamala dhigi karaynin micnaha waxay ka waxay muujinaysaa yani fashalka meesha yaalla waxay muujinaysaa yani dayacadda meesha taalla maxaa yeelay dadkani waa dadkii loo baahnaa dalkan masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa inay meel isugu keenaan dalkani marka waxaa loo baahan yahay masalan markaan soo qaato arrintan micnaha somaliland waxay ahayd in ay islamal dhigaan oo micnaha walaalka soomaalida hor waxay odhan jirtay walaalkaa hadday canuuftaadu gaarto gacantaada hala jirto micnaha raggan walaalaheena raggan walaal raggan walaalahooda ah ee micnaha waxa runtii carooday inay ka daba tagaan weeyaan waa mas-uul saaran qof kasta oo soomaali ah ama ama gobolada ha xukumo ama dowladda marka waxaad leedahay dowladdu waa inay dhegaysataa waxyaabaha loo soo jeedinaya qaarkood oo ay maaragtay ka shaqaysaa sidii wax looga qaban lahaa dabcan ha dowladdu waa inay dhegaysataa dadka inay dhegaysta wey dowladdu waxaa loo hukumay inay shicibkeeda dhegaystaan dowladdu waxay dowlad sharci ku noqonaysaa markay haysato kalsoonida ummadda marka kalsoonida ummadda ay haysato ayay dowlad dowlad noqonaysaa dowlad dowlad ma noqon karta haddayn kalsoonida haysanin marka waa inay dhegaystaan nimanka ayaga naftiga waxaa loo baahan waxaa loo baahan yahay naftikooda equally kuwaan maamul goboleeda waa inay dowladda dhegaystaan waa inay ku ixtiraamaan ragga xafiiska fadhiya in xafiiska lagu ixtiraamo in yani waxa weeyaan madaxweynaha la ixtiraamo in prime ministerha la ixtiraamo in dowladda la ixtiraamo waajib micna dastuuri oo saaran xataa nimanka maamul goboleeda saaran weyaan waaya professor cabdiwahaab horey kenya waxa ay marar fara badan hakisay ama ay joojinaysay shirarka lagu qabanayo dalkeeda ee arrimaha soomaaliya looga hadlayo hadda oo aad moodid in xiisad ay taagan tahay labadii dal oo siyaasadahoodii ay wax iska bedeleen dhinaca diblomaasiyadda marka la eegana waxaa muuqata in shirarku ay si xawli ah nairobi uga socdaan wararka qaar waxay leeyihiin xataa lama oga meesha hadda shirarku ay ka dhacayaan oo warbaahinta xataa looma ogola marka ma laga yaabaa in kenya ay ku lug leedahay shirarkan xataa may uma malaynay firi waxaa kuu sheegaysa waxaa weeyaan dowladda kenya dadka soomaalida dad badan ayaa halkan degan way ku shiraan yani hoteelada weyn ay ku shiraan meelaha weyn ay ku shiraan yani dowladda kenya haddii shirkan meesha ka dhacaya uusan u keenaynin yani waxaa loo yaqaana security threat ama yani amnigooda uusan qalqal gelinaynin danka ma laha waxaa jira arrinta hadda badda isku haystaana africa meelo badan badda la isku haystaa waxaa kamid a nigeria iyo cameroon baa is haysta waxaa kamid a yani d r d r c congo waxa is haysta maarata wadanka angola is haysta yani waxa weeyaan yani badan yani muxuua leg leg legan u dhexeeya tanzania iyo iyo malawi way isku haystaan yani china iyo waxaa isku haysta philipina isku haysta arrimahan micnaha badda arrimaha badda waxa waxay u taallaa xalka xalka wuxuu u yaalaa labada dowlad u yaalaa inay wada hadlaan oo isfadhiistaan ay u taallaa laakiin middan dowladda kenya waxay leedahay annaga yani qayb baxaan ku lahayn yani sooma dowladda iminka dhisan aas-aaskeedii iyo maarata yani dhismaheedii aan qayb ku lahayn waxyaabaha runta ay ku doodeen ay kamid tahay ay leeyihin maarata aniga waxaa lagu soo dhisay badaaja lagu soo dhisay maarata waxaa weye cabdullahi s madaxweynihii hore noqday kadib sheekh sariifaad noqday kadib waxaa noqday xasan sheekh maxamuud kadib waxaa noqday maxamed cabdullahi maxamed farmaajo marka intaas waxay leeyihiin annaga waxa weeyaan qayb baan ka ahayn yani hadda markaad fiirisid yani integrationka udhexeeya kenya iyo dadka soomaalida meel hadda laga celin kara maba joogaba labada wadana waxay ku kasban yihin inay wada hadlaan ay fadhiistaan oo khilaafka iyada isku dhex galay ka wada hadlaan ay ku kasban yihiin marka arrintan micnaha maamul goboleedyada ku saabsan ee halkaa ka gushinayo walaal weligood bay kushiri jireen waayahay weligood bay kushir way imaan jireen waayahay ugu weligood yani hotelada inay fadhiisan jireen ugu dambayn khilaafka u dhexeeya ee dowladda dhexe iyo maamulada iyo dabcan dee siyaasiyiinta iyo xildhibaanada hadda meesha ku shirayaba muddo ayuu soo jiitamayey doorashooyin ayaa la rabaa inay dalkii ka dhacaan dowladnimadii inay hore u socoto ayaa la rabaa waxyaabahaasoo dhanna xilligan weli ma muuqdaan dadka qaarna waxaa laga yaabaa inay u arkaan in maamulada qaar xataa doorashooyin ay ku soo fool leeyihiinoo ay doonayaan inay wakhti kororsadaan maxaa ugu dambeynaad is leedahay waa xal si murankan iyo isjiijiidkan faraha badan looga gudbo dowladnimaduna ay hore u socoto walaal waxa weeyaan dadka soomaaliyeed ayaga ayaa cadow isku ah yani cadowga ugu weyn soomaaliya iladoo soomaali weeyaan haddii walaalow aan isu turaynin haddii walaalow aan isu tanaasuleynin haddii walaalow macnaha waxa weeyaan aan wadanka masiirkiisa iyo mustaqbalkiisa aan meel isla dhigaynin haddii nin kasta oo xaraaqa oo dowladaha yani shee u dhuumanayo dalkan saan horumar kuma kuma gaaraaye sida keliya horumar ku gaari kara waxay tahay in gobasha la dhigo magaalada muqdisho la dhigo ama garowe la dhigo ama baydhabo la dhigo ama kismaayo la dhigo oo markaa la si dhaba loo wada hadlo oo si saxa loo wada hadlo oo wadankan micnaha waxa weeye dadka soomaaliyeed wax badan bay ka sugayaan nimanka maamul goboleedyada iyo nimankan micnaha xukuumadda dhexe intaba waxaad moodaa geopolitics wadanka ayaa isbedelaya soomaaliya waxaa soo fo waxaa kusoo wajahay yani foreign crisis xun baa kusoo wajahay micnaha siyaasad arrimadnimadeed aada khatar ayaa kuso ayaa kusoo wajahay sanad kastana waxaa badanaya stakeholderska soomaalida ayaa badanaya marka hore carab may joogi jirin hadda carabta way soo gashay reer galbeedka way soo galeen maraykanka wuu soo galay wadamada jiraanka way soo galeen soomaaliya waxay noqota marka scambol from africa oo kale ayaa ka socdo marka haddayna eegaynin qoobka macnaha maanta soomaaliya ka dhaca aysan ku baraarugsaneyn madaxda soomaaliyeed ama ay ku baraarugsaneen inaa wax maanta waddankooda ka dhacaya aysan ku baraarugsanayn walaal waxa weeyaan waa in la helaa dad dad aragti fog leh ama dad micnaha waxa weeye waddanka wax u bartay dalkan badbaadin kara in la helo weeyaan oo labada labada qolo waxaa waxaa kaloo intaa dheer walaal waxa weeyaan hadda waxaa soo dhow maamul goboleedyada waxaa soo doorashaa kusoo foolle sida yacni jubbaland ama maarata yacni galmudug yani waxaa loo baahan yahay markay doorashada dhacaysa inay dhac doorasho xalaal ah oo saxa oo micnaha waxa weye lasu turayo oo micnaha free and fair election ee dhacda loo baahan yahay waxyaabaha intaba dadka isku diraya wax cadaalad darada kamid ah haddii marka cadaalad aynan jirin oo cadaaladii aan la sugin walaal dalkan soo horumar ku gaarayaa haddii cadda haddaan isu turin soo horumar ku gaarayaa waayahay professor isku celinin dadkaas isuu keeni karaa bala ii sheeg waayahay wakhtigaana haya aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay wakhtigaaga walaal thank you so much toddobaadkanna intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayay brofesor cabdiwahaab cabdisamed oo ka faallooda arrimaha geeska afrika inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaaji oo idin leh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijkaasi noogu soo diyaariyey magaalada london haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa sahre ciidanuur
dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington ee laanta af soomaaliga ee v o a qodobadaan idinku haya barnaamijka cawayska caawa waxaa ka mid a layga beeray jidhkiyo codkaygiyo maqalkiyo codkayga cirsiga laxadkiyo araggan ku ciidmaa
soor iyo sareen iyo haddii salayba aad weydo biise inaad ku soontaa iyaba soo sax noqon mayso suusac iyo karuur iyo haddii suwagba aad weydo tiis oonta kaa saacidaa soo sad noqon mayso suxuur iyo salaada ukac iyo salow haddaad weydo saacad milayga lagu buuxsadaa soo sax noqon mayso iyo weliba qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo cawayska aynu ku bilownay dhegaystayaal kollay intiina qurbaha joogta gaar ahaan dhallinyarada wiilal iyo gabdhaba leh ee inta badan guryaha keligoo degan amaba aan xaas lahayn way fahmayaane bishii ramadaan waa tii maalmo dhoweyduun inoo dhammaatay ilaahay khayrkeeda hayna siiyo intii haddaba lagu jiray bisha ramadaan dhallinyaro badan baa ka cabanayey inay habeenkii biiso ku suxuurtaan afurkiina macdonaldka ay ka afuraan dhallinyaradaasi markii ay dalka joogeen dee waad garanaysiinoo suxuur iyo afur wanaagsan ayaa la cuni jiray haddaba maxamed maxamed haykal oo ah wiil dhallinyaro hal abuura oo ku sugan dalka britain balse isagu reeryaxaa samaystay oo ka gudbay caqabadaha saaxiibadii ay weli ku jiraan ayaa maanse kooban oo jacbiro wuxuu ka sameeyey arrinkaasi aynu ka soo hadalnay balan soo dhoweeyo maxamed haykal aad baad mahadsantahay walaal saare cidlimuur aad baan ku salaamayaa waan dhowahay adiga iyo asxaabta v o a iyo dhegeystayaashaba dhammaantiin waan islaamaya waadna mahadsan tahay maxamedow xalku muxuu noqday marka sidee wax la yeelaya haddii la waayo wixii lagu suxuurin jiray dhaqankii hiddaha u lahayn horta sahra waa saad sheegtay oo dee hadda waxa la yidhi waa tii la odhan jiray sidii loo jabaa loo dhatiya marka markii wixii laisla heli waayo wixii la heli jiray waa in wixii laga maarmi waayo la sameeyo dee qurbaha waad iska aragto ama waktigiibaa siya ama ramadaanka oo kale waad artay wadamada inaynu joogno siiba galbeedka waktiga waa dheeryahay saacadu waa kala duwan yihiin xilli dee ummadahii kaleba ay seexdeen ba maarata ama afurkii ama suxuurtii ama ogtahay marka dee meesha wixii laga helaad marka adna waa iska baarbaarinaysaa iyo biise iyo jiis iyo waxbaad de marka halkii subagii iyo coontii xoolaha iyo waxba dee laga la baarbaaraya laga maarmi maaye marka markaa tilmaantay saarey waxay ahayd niman aanu saaxiibanahay oo nin hadda halkaa maraykanka jooga gobolka texas oo laydhaha kaise saleebaan oo kaise xebo laydhaha iyo nin kaleo cabdicasiis mahdi guud cabdilladhesna hargeysa jooga oon asxaabna aybaan si u yara xifaaleynayo labadaa nin waxaan idhahdaa war nimayaho maxay u guursan weydeen baan lahaa haye dabadeedna kaysa markaa aan si ugu sii yara lugmeerinayo waxaan sii maray cabdicasiis haye cabdicasiis galaygaa maray laakiin kaysaad u socotay kaysaa loo socday ha haye marka waxay intaa waxay odhanaysay soor iyo sareen iyo haddii salayba aad weydo biise inaad ku soontaa iyaba soo sax noqon mayso oo dee haddaad markaa weydo raashinkii caynka ahaa inaynu naqaanay dee biisaad ka cunaysaa mogtahay haye suusac iyo karuur iyo haddii suwagba aad weydo midnaba jiis oonta kaa ha hadda intaad na weydo jiis oonta kaa saacidaa soo sad noqon mayso yan oontii baad ubaahan tahay mogtahay aada iyo aad suxuur iyo salaada ukac iyo salow haddaad weydo saacad milayga lagu buuxsadaa soo sax noqon mayso oo dee dhulkiina kale eedaan baynu maqli jiray oo salaada amba afurka ha noqoto ama suxuur suxuur baa la odhanayay oo ha marka halka waxaad ku qabsanaysa saacad waktiga ku bixiso saacadaas ku kiciso aada iyo aad ama alaam iyo waxsidaas sariir iyo furaash iyo haddii aad saliba weydo darin aad iskaga seexataa soo sid noqon mayso dan baa tidhi ha marka marka halkan ay kasii bilaamayso ninkaas maaragtay ku socotay maarata weerarka yidhiyo waxay tiri singalnimadu waa shay dhib badan sebenka awgowe marka awg waa cabdicasiis aw cabdicasiis baa la yidhahdaa haye singalnimadu waa shay dhib badan sebenka awgowe marwe saxan haddaad weyda iyo suuban kula dheesha sida kayse inaad soo sorkogeyso la fili maayo war haddaad dee reeryeeran weydo oo singalnimada iyo kelinimada ka bixi weydo dee sidaa kaysa noqon doontaa la soca ahayd waad iska caatoobaysaa
sidaa kaysa soo usoo sorkogi doontaa
malaha dadkayna dhegeysanaya qaar badan sirka gaa garanba maayaan
waa uun dee weynweyna qof markuu weynooyo maaragto caatoobo inkastoo kaysa wuxuu yidhi mar war maan caatooyine maaragtay ma- aad maan caatooyine dee maaragtay halkaa waad ereyga inaad iga duudahayd buu yidhi dee maraykanka imika caatada waaba la iskugu hambalyeeya haddaad aada u dhuubatid ha waaba lagu cawriyayaaba wa- waxay yidhahdeen nin majaajaleystaayoo ingiriiska nala degan oo kasoo jeeda waddanka maali baa wuxuu yidhi hahe qofku hadduu anagu qaaradaanu ka nimid wiil qofku hadduu naaxo waxaan u naqanay wiil qof ladan oo wax la odhan jiray xageed waxaanaad maaragtay nimcada ka keentay aad iyo aad halkana dee waa qof xumaa loo arkaa moog aad qofka Marka buurani waa wadaas- qof caydha waa qof aan cunto fiican cunin waa qof aan Marka- caafimaadki waxaasaa lagu Hadda lagu yidhi- dacaayadaynayaa lagu dacayadeeya ha marka Ilaa iyo qofkii waa dhuu- lidka ku ah aad iyo aad qofkii dhuubnaana waxaa la odhanayaa baryahan aad de waaba diga arkay de waaba la isugu hambalyeynaya waa baryahan qurux waxa lagu iyo leeyahay lagu faano oo waaba dee waaba waxyaala dee gool iyo iyo waxaan kula yoo la hiigsadaba dadka Ah.
qaar baara weyna sanadka halka intaa soo miisaan iska ridaa moogta ha midnana miisaan bana saaran marka marka ninkaa xarragoonaya ee dhuuban bad adigna kuleeda wuu soo surkogaya hahe ninkaasan war ninkaas saasa ayaad noqon doontaa cabdicasiis hadda adiguna meesha ka kici weyda marka nimankaas iyaga laftoodana Hahe.
iyo u qaadan baa lahaa uu war idma weeraraya waa waa yare shaabugo war dee ka kacawa tali faraska wax loogu dhuftaa bal orodka ha kordhiye aad iyo aad waa nimanka ka guursada baan lahaa waa sax aad baad u mahadsan tahay maxamed aad baad u mudantahay waa
waa hagaag dhegaystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka cawayska washington waxaa magaalada hargeysa maanta ku geeriyooday allaha u naxariistay abwaankii weynaa ee soomaaliyeed saxardiid maxamuud cilmi oo saxardiid jabiya ku magac dheeraa waxaa haddaba khadka telefoonka ee dalka jermani ku jira mustafe maxamed weris mustafe kiko oo si kooban inoogu dulmaraya taariikhda saxardiid jabiye iyo qaar ka mida suugaantiisii mustafe ku soo dhowo barnaamijka cawayska washington waa kusoo dhowahay sahla marka hore ummadda soomaaliyeed iyo ummadda dhammaanba waan ka tacsiyadaynayaa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun wuxuu ahaa shaksi aad iyo aad u cajiib oo heesihii gobonimada iyo heesihii soomaalidu inta badan ay jeclayd sameeyey Een, mar baan waxaan rabay inaan ka sameeyo barnaamij weyn kii aan ka sameeyey axmed salaam madiibis sidaas oo kale waa ii suuroobi weynay maantaan geeridiisa maqlay ilaahay waxaan uga rajaynaya inuu naxariistii janno siiyo ilaahay ummaddii uu ka tegayey ehelkiisiina uu samir iyo iimaan ka siiyo anigiiyo iyo jebiye ismaanu soo gaadhin wakti aad iyo aad u fog baan u dhexeeyey laakiin taariikhdiisa oo dhan baan hayaa oon taariikh wanaagsan baan ka hayaa taariikhdiisa xalku ku dhashay xilligu dhashay iyo xilligu fanka soo galay ma xasuusataa waxaan waxaan jeclahay inuu marin sheegay inuu sideed iyo soddonkii ku dhashay hargeysa duleedkeeda sideed iyo afartankiina uu bilaabay een, suugaanta isagoo yar buu suugaanta bilaabay oo uu magarta suugaantii gubaysay la dirarka kuwaasuu bilaabay marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u sheeka macaan hadda goorale marka radio hargeysa isagu marmar dhiiban jiray oo wuxuu u shaqayn jiray wasaarad kale laakiin qof aanad ka xiisa goynayn oo karaamo leh oo sharaf leh oo aan dhowrsan oo xagga diinta iyo cibaadadana ku fiican buu ahaa waan gartay ee allaha u naxariistaanu leenahay saxardiid jabiye marka bal inoo soo qabo mid ka mid a heesihiisii caanka ahaa ee ay fanaaniintu qaadaan midaynu wada dhegaysana caawa ubaxlimood oy magool qaado allah u naxariistee ayaa ka mid ah hinqad baa ka mid oy magool qaado ismangacalow iyo magool kuwa ay qaadaa jira heestaa maxamed axmed ee in- ee magawdi carmadii baa ka mid ah intaasaan heesaan xasuusta kuwaasaa ka mid ah laakiin heesaha magool iyo ismangacalow inta badan isaga iskale
waan gartay ee intaasi haddaynu heestaa kaga nimaadno mustafa oo imika adigu ee, dhinacii fanka iyo suugaanta miyaad ka dhex baxday hayo da iminka markuu waxay maaragtay waxaa la yidhi nin wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray allah u naxariiste ee maxamuud tukaale cismaan raglasiid ciyaarta mafaaco kaga haraa jira iminka faa ibar joognaa markaa waan gartay marka adigu imika faca aad maraysa ee aad kaga hadhay fanka maxaynu ku sheegi karnaa waxaa la yidhi sahraay raggu sideetan tobnaad buu soo maraayo toban waa la raad raadiyaa labaatanna waxaa la yidhi dawladka waxaa kaga badan yahay soddonna sabarkaa loo bixiyaa afartanna wixii uu lumiyey buu ku gartaay oo wuxuu ninkaasi de waa xilligii ambiyadaba lagu soo desin jiray kontonna erey godobeed baa laga ilaaliyaa konton jirna ma uu kibir badan yahaa la yidhi lixdan jirna erey godobeed baa laga ilaaliyaa toddobaatan jirna waxaa la yidhi geedkaa la geeyaa guuraco habeeni baa laga ilaaliyaa sideetan jirna waa discovery bal arrintaa ka waran bal halkaa ka waran bal xaaladaa ka waran iminka annaga wax isku kaa soo ururtay inaan wax badan oo iminka un ka fakirno oo xagga diinta iyo wanaagga iyo de magaranaysaa wax badan oo aan intii hore naga dayacmay baan iminka magaranaysaa ka shaqeeyaa runtii ama wanaagga ummadda ha ahaato dhinac kastaba ama dee cibaadadeydi oon kordhisiyo diinta kordhista ha ahaato xaalkaygi maxaa kaasu maraya saaray saasaan isku weyday marka mustafow ma waxaad ku jirtaa konton jirka mise waxaad ku jirtaa lixdan jirka ereyga godobta laga ilaalinayo mise toddobaatanka geedka la fadhiisinayo
wallahi horta daari waan kuu galay ma dabinka waan kuu galay halkaa kontonkaasaad ku daynaysaa kow deeye ay ay meelna ha uga dhaqaajin marka waxaa la yidhi kontajiru kibir badan yahay o ama inankiisa ama inankiisa caruurle ama inankiisa caruurle markaa adigu halkaasa ku jiraa ilaahay kibirka naga ilaaliyo laakiin halkaasaan imi halkaasaan iminka fadhiya waan ogolahay halkaasaan dabadday ugu ogaanaysa aad iyo aad baad u mahadsan tahay mustafe habeen wanaagsan habeen wanaagsan walaal
mar kale ayaanu dhegaystayaal idin leenahay cawaysin wanaagsan meel kasta oo aad dunida ka joogtaan sida intiina badan ee weliba fanka iyo suugaanta xiisaysa aad la socotaan kooxda xidigaha geeska oo looga bartay inay munaasabadda ciidda iyo sanadka cusub ay soo saari jireen heeso iyo maansooyin cusub ayaan ilaa hadda laga haynin barnaamijkii ciidda ee sanadkan ma waxaa jira caqabad ka hortaagan inay barnaamijkii ciidda qabtaan mise arrimo kalea jira waxaa khadka telefoonka ee magaalada hargeysa kula xidhiidhay xasan dhuxul laabsaalax oo su-aalahaasi inooga jawaabaya abwaan xasan kusoo dhowo barnaamijka cawiiska washington sahra adiga iyo dhegeystayaasha iyo bahda v o ee ka horgasha dhammaantiin waan salaamaya xasan e bal waxaad ka warantaa kooxda xidigaha geeska oo sanadihii lasoo dhaafay labadii kun iyo koob iyo tobankii wixii ka dambeeyey ilaa labadii kun iyo sideed iyo tobankii heesahooda iyo fankooduba uu xidigaha marayey sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa la moodaa in wax soo saarkiinu aada uga gaaban yahey intii sanadihii hore maxay tahay caqabada idin hor taagan horta saaray waa mahadsan tahay waxaa laga yaabaa in xidiguhu intii ay jireen barnaamijyada ciidaha oo kale ay soo saari jireen sanadaha cusub oo kale ay soo saari jireen barnaamij wada jira laakiin sanadkan aada moodo in waxoogaa dib u dhacay ma odhan karo wax soo saarka xidigaha yaraaday laakiin waxaan odhan karaa uun waayo aragnimada iyo khibradda iyo wax badan baad baranaysaa marka halkii ciidahan kaga beegana inaan ka yar dambeysiina dadka hahe gacantaaban imanka ku hayna caawaba inuu hawada soo galaa laga yaabaa dadaalkoodii iyo suugaantoodii marna hoos noo dhicin xoogaa maamulka xidigaha jooga iminka anigu waxaan isleeyahay odabaad noqoto odeer cuslaato nolosha in qaybo kale inad gelisaa malaha muhiima hayo marka kooxdii waan ka mid ahay laakiin waxaa tahay guurtida guddiga xidigaha geeska ee maamulkii waad ka wareegtay iminka saasaan filaya ha marka iminka xasan oo mustambeedkaad noqotay dee saarahay waayo aragnimada iyo khibraddii intii wixii aan ka bartay baa keenaya iminka wixii toosinay iyo talaa inaan kala shaqeeyo hayo anigu waxaa laga yaabaa in aan waktigeyga ugu badnaa dhinacyada kale nolosha geliyey waxaa laga yaabaa in hankaygu jira uu ka duwan yahay kan suugaanto keliyata oo kani hobbigeyga weeyaan laakiin waxaan jecelahay in nolosha aan guulo kale iyo tallaabooyin kale oo hor le sameeyo waxay ku xidhan tahay in la isdhiso waxay ku xidhan tahay in aqoon la kororsado waxay ku xidhan tahay in maxaa yeelay khibrad la sameeyo marka waktigii badnaayan gelin jiray ma geliyo saaxiibada iminkaba waan la joogaa waan la taliyaa kamid baanahay heesaan ugu dambeeye badan ka ogaada anaa sameeyey sidii loo xiiseyn jirin bay uma iminkana loo xiiseeyaa saraay haddii aan soo qabto barnaamijkan xidigaha geesku soo saarayaan heesahan kuleeyahay mid kamid a waxaan qabaa wixii aan hees sameynayey ee caanbaxay eed adiga laftigaagu maqashay ee dadku maqleen inay heestani ka qiimo weyn tahay kana qiimo badan tahay xaggayga waayo hooyadii qofka ugu qaalisan noloshayda ah baan horta u sameeyey qof kasta oo soomaaliyana hooyadin buu uniyeysanaya waxaa qaadaya fanaanka codka macaan mursal muuse cumar oo kamid a xidigaha geeska oo orodkiia oo fankiisa iyo fankayguna maxay yeelay ay mataana yihiin ereyada haddaan wax ka soo qaato waxay leedahay heesto camuudayga beeraay jiirhkiiyo cadkaygiiyo maqalkiiyo codkaygaay ciirsiga laxaadkiiyo araggaan ku ciidmaay garashada cabiran iyo aqligayga keliyaay carfi lagu baraariyo cawadayda noloshaay caynaanka guushiyo cisigayga sharaftaay hanka ceebta diidiyo damiirkayga culanay weligaaha mudan ciib weligaaha mudan cudur weligaaha mudan ceeb weligaaha mudan cayn hooyay calooshiyo carabkiiyo afkaygaan duco kaaga curiye cadilkii dhibkaahay way dheer tahay saalaay waxay tilmaamaysaa beijiska labaad ee heestu in haddii qofku uu welcaasi o kayahay uu nolosha ku cadimayo aada iyo aad waa hagaag heestaasi aynu ka boganno xamudlayga beeraay jidhkiyo codkaygiyo maqalkiyo codkayga cirsiga laxaadkiyo araggan u ciidmaay cirsiga laxaadkiyo araggan ku ciidmaa garashada cabiran iyo caqligayga keliyaay carfi lagu badhaadhiyo cawadayda nolosha garashada cabiran iyo caqligayga keliyaay carfi lagu badhaadhiyo cawadayda nolosha caynaanka guushiyo cisigayga sharafta hanka ceebta diidiyo dameerkayga culane weligaha mudan ciil weligaha mudan cudur weligaha mudan ceeb weligaha mudan cayn ooyoy calooshiyo carabkiyo afkaygan duco kaaga uriyey ararafka waayaha adho waa masiibi caadilkay dhibkaay hooyo caadilkay dhibkaay hooyo
xasan dhuxulaab saalax qaybta koowaad ee waraysigeenan barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan waxaan jeclaan laha inaynu kusoo gabagabayno heestan qof weynani yimatihida biigay qaadaana siday ku timi horta sahraay ujeedada heestu qiso dhaba maaha waa qiso malaawaal ah anigii ninka la idhaha maxamed siciid cabdi biike oo wada joogna ayaa facebook waa kan dadku sawirada soo geliyaan isaabka u horumarayaan aada iyo aad iyo wararka iyo de social media markaa imika de saameyn xoogan buu leeyahay waxay soo hormaray qof soomaaliya oo sawir soo geliyey laba qof oo inay hindi yihiin aan filayo oo aada u gaboobay laakiin sawirkooda dareen jacayl ka muuqdo haya oo aada isku qashuucsan
aada iskugu qushuucsan kadibna aniga b k baa isweydiinay warni horta jacaylkan iminkaunbaa dee loo heesaaye la da-yar yahay marka la gaboobo maxaa la odhan lahaa laba qof oo isla waayeelay oo intay ber hore isjeclaadaan oo isguursadeen ha b k baaba soo boodo yihi warnima qiso iga samee hees iga samee waan garta laakiin hees maaha ku qusaysa ama ku qotonta qiso dhaba oo dad la garanayo ku dhaca ha waxaan se sawirtuun anigoo sagaashan jira ama sideetan jira oo yaasmiinaan isku gudbay gabownay war maxaad ku ammaani lahayd maxaad odhan lahayd ha maxaan soo wada jirno nolosha wehelsoo ahayn maxaan laba wacadgaloo quluubta jacayl ku weyn xurmada ku waraabiyo maxubo ugu soo wangalay ahay mudar dhaba ahayd maxaan caashaqa warkiisa la soo marnay waayo badan ma jiro woodka ruux hortii waa yeel ka noqdaa xobiga waktigii quruxdaad lahayd hadduu cimriwiiqay oo dheehii wejigaagu tegey qof weynaani yimati ama sagaashan jir ama gabow ama ciir aniga wariidayatuunla leedahay jiid ahaan
maxaa soo wada jirnoo nolosha weel soo ahay maxaa laba wacad galo qulubta jacayl kuway umada ku waraabi oo muxibo ugu soo wanqalay ahay wadanaba ahayn maxaa caashaqa warkiisa soo maray waayo badan
marka heestaasina waxay ugu dambeysay barnaamijkii qaybtan anaa macasalaameynaya shacabka kala duwan ee v o a ku xidhan waxaan leeyahay saa idaacadda ugu xidhantimanawna idinku sii xidhannahay sahre iyo howlwadeenadana waan salaamayaa wasaa maaha aada iyo aad baanu kuu salaamayna annaguna xasan dhuxul laab saalax guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkani waa naga intaa waxaanu idinkaga tegaynaa heestaa si aad maqlayseen ee qof weyn ani iima tihid ereyada xasan dhuxul laab saalax iyo codka fanaanka maxamed siciid cabdi b k tan iyo kulantideena dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
wadiiniyo male suaalina tahay waaya arag iskaygani waa kulo taniyo waagaan ku rabay maxaa kugu weexday oo waraaqo jacayla qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal war waaweyn kuugu dhigay ma jiro wadka ruux hortii
waxaan filayaa inaad heestaasi ku luqeynaya fanaanka codka macaan maxamed biki aad ka bogateen iyo weliba barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington oo ay noo soo diyaarisay sahre ciidla nuur halkaad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a qadarka waqtiga idaacaddeenna inoogaga harsan aan ku nasanno codka macaan ee cabdi tahliil warsame waa tahay dhegeystayaal heestaasi ayaan kusoo gabagabeyn doonaa idaacaddeenii fiidnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed colaad xasan iyo anigoo ah nuur xasan nuur iyo bashiir abiikar oo dhinaca soo saarista inoo joogay tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa heestaasi onkod iyo habeen wanaagsan